جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecel nahayow meel walba oo aad joogtaan iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus ارجع صحبة ولات واستدرك تآخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka raadraaca toddobaadka aan idinkugu heyno waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo toddobaadkan fuliyey weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah islamarkaana tiro hub ah qaniimo ahaan u sii qaatay barnaamijka ayaad caawa insha allah ku dhegaysan doontaan toddobaadkii labaad oo xiriir ah waxaa mar kale soo karaar qaatay xiisadda badda ee soomaaliya iyo heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay kala saxiixdeen abey axmed iyo murtad muuse biixi xilli abey uu mar kale ku celiyey ka go'naashiyaha dhaqangelinta heshiiskaasi barnaamijka ah ayaad ku maqli doontaan dibadbaxyada ka socda dalka kenya oo saamayn xooggan ku yeeshay dhaqaalihii soomaalida ee xaafadda islii xilli goobo ganacsi oo soomaalidu ay lahaayeen cagta la mariyey kuwo kalena albaabada la isugu dhuftay barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo dowladdiiniya u soo xirtay mas-uuliyiinta maktabka sakada ee wilaayadaasi xilli dhowaan si rasmi ah wilaayaadka islaamiga ah ay uga bilaaban doonto ururinta sakada xoolaha nool barnaamijkah ayaan iyana caawa idinkugu haynaa kooxda riddada soomaaliya oo la daalaadhacaysa musuq maasuqii lagu yaqaanay oo mar kale xargaha sii goostay ninka ku magacaaban hantidhowraha kooxda riddada soomaaliya oo shaaciyey in mid ka mida wasaaradahooda ay lunsatay malaayiin dollar barnaamijka ah ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka ee idaacadda islaamiga ah ee al andulus راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka ee idaacadda islaamiga andalus oo faah-faahsan toddobaadkii labaad oo xidhiira waxaa mar kale cirka isku shareeray xiisadda badda ee soomaaliya iyo heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay kala saxiixdeen abey axmed iyo murtad muuse biixi xilli abey axmed uu mar kale ku celiyey ka go'naashiyihiisa dhaqangelinta heshiiskaasi xaaraanta ah ee uu kal hore muuse biixi la galay haddaba xubinta hadalhaynta toddobaadka waxaa qodobkan inoogu haya ilyaas cabdulaahi walaalka aad baad u mahadsan tahay haddii aan dhegaystayaasha u soo qabanna hadalhayntii ugu xooganeyd ee toddobaadkan ka taagneyd geyga soomaalida waxaa weli buuqiisu uu taagan yahay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhex maray maamulka ashahadalla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan iyo dowladda xabashida etoobiya sida aan ka warhayno waxaa toddobaadkii hore weerar afka ah isdhaafsaday xukuumadda riddada ah ee fadhigeedu uu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo midda adis ababa haddii aan u nimaadno toddobaadkii ina weedaartay gaar ahaan saacadihiisii ugu dambeeyey dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale waxa ay sheegtay in gorgortan aysan ka geli doonin damaceeda guracan ee ah inay qabsato qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya abey axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo khudbad ka horjeedinaya baarlamanka waddankiisa ayaa sheegay in weli ay ku taagan yihiin heshiiskii ay la galeen murtad muuse biixi cabdi waxa uu carrabaabay in dowladda xasan sheekh ay lacag badani ku bixinayso sidii heshiiskaas loo carqaladeyn lahaa isagoona wacad ku maray in itoobiya ay ka go'an tahay sidii ay u qabsan lahayd qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxa uu abey dhanka kale sheegay in xukuumadda xasan sheikh ay kumanaan dollar ku bixinayso dulimaadyo kala duwan oo duniyada daafaheeda ah si ay u hakisay heshiiskii ay la galeen somalilan isagoona ku jeesjeesaya ayuuna yidhi taladaydu waa inaydan iska dhammayn lacagta inta aad waddamo kale u duulaysaan si aad inoo eedaysaan keliya annaga noogu imaada adis ababa lacagta aad iska khasaarayseenna waxay idiin dhistay hal kilomitir oo waddo ah ama iskuul ku yaalla magaalada muqdisho isagoo hadalkiisa sii wata ayuu mar kale waxa uu hogaamiyaha dowladda xabashida itoobiya si cad u sheegay in heshiiska ay la galeen maamulka isku magacaabay somalilan uu ahaa mid muhiim u ah bulshada itoobiya iyo waxay ugu yeeraan dhaqaalaha sii kobcaya ee waddankiisa kadib kulanka baarlamanka itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaas ayaa baraheeda rasmiga ah waxa ay ku faafisay khudbaddii uu abey axmed halkaasi ka jeediyey gaar ahaan qaybta ku saabsan soomaaliya iyo kiiska badda dhanka kale abey ayaa soo hadal qaaday kumanaanka askari ee itoobiyaanka ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya isagoona xaqiijiyey in ahdaafta ugu weyn ee askartaas ay soomaaliya ugu sugan yihiin ay tahay soo dhicinta qaybo ka mid ah badda soomaaliya isagoona si maldahan u dhigaya ayuu yidhi dhiigga ciidamadeenna ee ku daatay soomaaliya wax ciyaar ah ma ahan een cabdiwahaab marka la qiimeeyo dhawaaqa ka soo yaray abey axmed waxaa muuqata in wax natiijo ah aysan ka soo bixin wadahadalladii dhowaan ka dhacay magaalada ankara kaasoo dhex maray kooxda xasan sheikh iyo itoobiya welina ay xabashidu tahay mid ku dhiiranaysa fulinta heshiiskii ay la galeen murtad muuse biixi cabdi inahaas ayaan qodobkan kusoo afmeeraynaa iyo guud ahaanba xubintii hadalhaynta toddobaadka iminkana aan dib ugu laabanna qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka dibadbaxyada ka socda dalka kenya ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalihii soomaalida ee magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii xilli dibadbaxayaasha caraysan ee kenyaanka ah ay cagta mariyeen islamarkaana ay biriliqaysteen goobo ganacsi oo ay soomaalidu lahayd halka kuwo kalena cabsi darteed albaabada laysugu dhuftay haddaba warbixinteenna dhaqaalaha ee toddobaadka waxaan ku eegi doonaa saameyn intee la-eg ayuu ganacsiga soomaalida ku yeelan doonaa dibadbaxayaashan caraysan ee kenyaanka ah kuwaas oo sii wada bannaanbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladooda waddanka kiya weli wuxuu martigelinayaa qalalaase xogan oo ka dhashay bannaanbaxyada ay dhigayaan shacabka kenyaatiga ah ee ka cabanaya dhaqaale xumida ka jirta dalkan oo lagu sheegi jiray inuu yahay midka dhaqaale ahaan ugu fiican waddamada bariga iyo bartamaha afrika kenya waxaa ku nool kumanaan soomaali ah oo ku leh ganacsiyo kala duwan soomaalida ayaana lafdhabar muhiim u ah dhaqaalaha kenya maadaama ganacsato badan oo soomaaliyeed ay halkaasi geeyeen hantidooda bannaanbaxida waaweyn ee ruxay magaalooyinka kenya ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha soomaalida si gaar ah magaalada nairobi xaafadda islii oo ah halka ugu badan ay ku yaalaan ganacsiga soomaaliyeed ayaana la kulantay bililiqa xogan boqolaal kenyaan ah oo ku hubaysan baangado ayaa xoog u galay dukaamada soomaalida iyagoo halkaasi ka geystay boob xogan ganacsatada soomaalida ayaa ku qasbanaaday inay albaabada isugu dhuftaan inta badan goobahooda ganacsi qaarkood ayaana xarumahooda la hortaagnaa hub si ay u difaacaan hantidooda qaar ka mid ah ganacsatadaasi ayaa sheegaya in saamayn xoogan ay ku reebeen qalalaasaha ka jira dalkani xawaaye waa iska dhibaataysan qoragla ku jirnaa sayaashanka dowladda xawaaye saan inay wax difaaca kusii jirnaa xawaaye biyo intay kusoo gaarnaa laiska muusaa marka difaaca kusii jirnaa difaacna waa kusii jirnaa oo hubkeeda iyo waxaana waa sii gaarsanatiibkeeda marka xaaladda intay kadayayso saan baa iska ahaanayna wallaahi roo cabsi waaba jirtaa laakiin dhibka jiraya waxay tahay saas awgeed ummadda badi way cabsadaan saasay dhaqso ku xiran la cabso waa muujinayna waayo anigu waxaan isleenahay hadda bartag baa ku jira mugtahay dhinacna waa ka imaada dhinacna waa ka imaada marka maadaama waxaan isleenahay marka xagga kasoo qaadiyaan oo kale dhaqsi waa xaraysan karnaa waqti ay soo qaadanayeen laakiin dadkaas meesha ku dhow inaga lasoo dhaawacaan waa la boobi kara walaahi saameyn waan ku leeyahay hadda maanta oo kale waa iska furnay oo xataa laga helan malahan walaahi horta kadib waa laga hadlaa laakiin waxaa jirto ummadda soomaalida waa iska dagaalataa
lacag balaayiin dollar ah oo ay soomaalidu leeyihiin ayaa ku jirta suuqyada waaweyn ee waddankan waxaana tirokoobyadu ay sheegayaan in dhaqaalaha soomaalida ku leedahay kenya uu gaarayo sannadkii celcelis ahaan lacag ku dhow saddex bilyan oo dollar xaafadda islii oo udubdhaxaad u ah ganacsiga soomaalida suuqa ku yaalla waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee bariga qaaradda afrika soomaalida ayaana ganacsigooda ku sii ballaarinaya guud ahaan nairobi magaalo xebeedka mombaasa oo ah xarunta dhaqaale ee dalkan ayay sidoo kale ku leeyihiin xarumo ganacsi oo aad u ballaaran sannadadii u dambeeyey waxaa aad ugu soo badanayay nairobi ganacsatada soomaalida waxa ayna la tartamayaan shirkadaha dhaqaale ee maalgashiga ku leh dalkan iyagoo hirgeliyey moolal waaweyn oo casri ah iyo hoteello sida uu sheegayo mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed wallahi horta howl walboo la qabanayo caqabad waa leedahay caqabad la-aan maaha way ugu wacan tahay xoogaada waddankan waa meelaha hadda ka hadlaysa five star backland westland hellingham waxaa niman waxaa ku jiray oo asian oo naga tira badan naga lacag badan marka waa adag tahay horta si lagu soo galo laakiin soomaali baan nahay mar haddaan meel soo galno waa waa iswada raacnaa waxaan filayaa meelo kaleoo tiro badan oo saanoo kale ah in la furi doono waa dadkina la ballaariyo oo ummadda kale la dhex galo ganacsiga uusan noqon ganacsi soomaali ku eg uu yahay ganacsi dadka dhan loo wada furay marka annaga waxaan rajeynayna waxaa waaye ganacsi international ah oo ku koobnayn soomaali keliya ah soomaalidu way ka faa'iidaysan karaan oo iyagaa iskale laakiin ummadda kalena inaan ku dhex jirno oo meelaha faafistaarada aan wax ku yeelanno waa muhiimadeenna qorshe aan wadno
banaanbaxyada waaweyn ee ka dhaca kenya iyo xaaladda dhaqaale xumi ee ka jirta dalkan ayaa saamayn xooggan ku reebay dhaqaalaha soomaalida ee waddanka soomaaliduna waa mid u nugul dhaca mar kasta oo ay xaalado siyaasadeed ka taagan yihiin kenya waxaana mar kasta la boobaa hantidooda iyadoo ay sidaa tahayneh weli waa kuwo maalgeshigooda iyo hantida ugu jirta suuqa kenya ay tahay mid aad u saraysa
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka ciidamada mujaahidiinta wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa toddobaadkan fuliyey weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah weerarkaas oo ka dhacay duleedka degmada ruunirgood ee wilaayadaasi warkaas iyo warar kale oo ku aadan kooxda ridada soomaaliya oo la daalaadhacaysa musuq maasuqii lagu yaqaanay oo markan xargaha sii goostay waxaa xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka inoogu soo koobaya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan xubinteenna dhacdooyinka toddobaadkan waxaan toddobaadkan ku bilaabi doonaa howlgallada ciidan ee mujaahidiinta howlgallada toddobaadkan dhacay ee aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah howlgal kamiin ah oo ciidamo ka tirsan mujaahidiintu ay ka fuliyeen shabeellaha dhexe weerarkan oo maleeshiyaad murtadiin ah lagula beegsada duleedka degmada rinurgood ee wilaayada shabeellaha dhexe waxay mujaahidiintu ku dileen sagaal askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawaceen toddoba kale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu howlgalkan oo dhacay axaddii kusoo furteen hal qori oo nooca bkm-ka afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo nooca loo yaqaana faalka isla maalintaasi camaliyad istishaadiye ah ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta kaasoo ku yaala galbeedka magaalada beledweyn murtadiinta la beegsaday oo ahaa haraadiga maleeshiyaadkii lagu soo dhaqan xumeeyey elitariya ayaa khasaare lixaad lagu gaarsiiyey waxaa sidoo kale ee xerada ku sugnaa xubno ka mid ah ciidamada ridada jabuuti ee hiilgaalo waxaana camaliyadaasi istishhaadiyada ah dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaal iyo labaatan murtad waxaa kale oo jira burbur xoogan oo soo gaaray saldhiggii riddada ay ku sugnaayeen iyo gaadiid ciidan oo halkaasi yaalay ee toddobaadkan waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu saacadihii ugu dambeeyey fuliyeen weerar cagmarin ah oo ay ku beegsadeen ilaa saddex saldhig oo maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofguduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo mujaahidiinta ayaa markii cagta ay mariyeen saddexda saldhig kadib ee si buuxda oo la wareegay saldhigyada iyo guud ahaanba gacan ku-haynta deegaanka goofguduud buurey toban askari oo murtadiin ah ayaa weerarkaasi lagu dilay halka saddex iyo toban kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen hub badan oo isugu jira ak afartan iyo toddobo bkm iyo r b g yaal iyo sidoo kale maleeshiyaad nool oo gacanta ciidamada mujaahidiinta ee kusoo dhacay saraakiisha weerarka lagu dilay waxaa ka mid ahaa maxamed katiin oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka riddada ee deegaanka goofguduud buurey cabdishugri oo isagana ahaa guddoomiyihii hore ee arrimaha bulshada maamulka murtadiinta ugu magacaabay deegaanka goofguduud buurey iyo axmed dhegey oo ahaa taliyaha ururka afartan iyo toddobaad guutada saddeedaad ee murtadiinta kaas oo dhaawac uu soo gaaray sidoo kale waxaa toddobaadkan warbaahinta la hadal hayay saraakiil ciidan oo si dirqi ah kaga badbaaday howlgallo qaraxyo ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen qeybo ka mid a magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaashaalan sare cali xaashi ayaa si dirqi ah uga badbaaday qarax oo si gaar ah kaga dhacay ee xaafadda suuqa xoolaha ee waqooyiga magaalada caasimadda ee muqdisho isagoo aan fariirsan ayuuna sargaalkani warbaahinta la hadlay daqiiqado kadib markii uu ka fakaday qaraxa wuxuu qiray in qaar ka mid a askartiisa ay dhaawacyo culus gaareen islamarkaana isaga qudhiisa ay jirkiisa firiiro galeen gaashaanla sare cali xaashi ayaa mujaahidiinta ku eedeeyey inay halis ku yihiin saraakiisha ridada ayna doonayeen inay waxyeeleeyaan waxa uu ugu yeeray madaxda ciidanka qaranka oo uula jeedo madaxweynta murtadiinta ee caratuurka u ah saliibiyiinta dalka kusoo duushay qarax oo miinay noo dhigeen baashan tarbiyeydiga oo soo boodayda ah anoo shaqadayda kusii socda adugu abaarihii laba saac iyo iyo bar inay ahaydaan u malaynayaa waa meel waxyar ka sokaysa suuqa xoolahay maaragtay tarbiyadigaas nugu baasha xooggeedu waana dhaaftay adiga saddex wiil saddex askar ayaa ku dhaawacantay maaragt saddexdii askarina hadda lagu dabiimayaa isbitaalka xoogga suuqa xoolaha oo sii socodka markii loo socdo waddada balcad waxyaala yar oo firfira moogi ima soo gaa wax waa iska fiicanahay adugu baabuurkiina jug baa gaartay waa adugu baabuurkiina wuu dabcan wuu jajabay laakiin saddexdaas wiil ayaa maaragtay hadda uu noogu daran oo firirka iyo maaragtay ay koro firir badan uu soo gaaray saddexdaas wiil baa hadda isbitaalka xooggana lagu daaweynayaa dib baan u soo laabtay ciidankii baan waxaan keenay isbitaalka xoogga wallaahi aniga ma garan karo waa qaraxyada ay waddada geliyaanay lamid tahay ma ahan yacni aniga qarax ma dabcan ma garan karo marka laakiin waa qaraxyada ay waddada geliyaan oo maaragtay ay dadka la beegtaanay ka mid tahay
cabdiwahaab ee dhanka banaadir haddaan fiirino ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa sare u qaaday camaliyaadka ay ku beegsanayaan askarta iyo saraakiisha kooxda riddada ee dhibaatada ka wada xaafada ka tirsan muqdisho ee dhacdooyinka siyaasadeed ee toddobaadkan waxaa ka mid ahaa inuu war soo saaray hanti dhowrka guud ee kooxda riddada kaas oo daaha ka qaaday in mid ka mid a wasaaradaha riddada ay linsatay ee lacag malaayiin dollar ah axmed ciise guutaale ayaa sheegay in mas-uuliyiinta waxaa loogu yeeray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay lunsadeen lacag ka badan labaatan milyan oo dollar muddada lacagtaasi ay ku dhaceen ayuu ku sheegay shan sano maruu arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisyada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega kordhinta dalku-joogga shisheeyaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda intii u dhexaysay sideedda maarso laba kun toban iyo sideed ilaa sagaaliyo tobanka maarso laba kun saddex iyo labaatan waxa ay ahayd lacag dhan soddon iyo saddex milyan saddex boqol iyo toddobaatan kun laba boqol iyo lixdan doolar ha yeeshee laba iyo toban milyan afar boqol soddon iyo toddoba kun lix boqol iyo sagaashan doolar oo keli ah kana mida dakhliga guud ee ay xafiisyadaasi qabteen intii u dhexaysay sideedda maarso laba kun toban iyo sideed ilaa sagaal iyo tobanka abriil laba kun saddex iyo labaatan oo ah muddo shan sano iyo dheeraad ah waxa ay u xareeyeen dowladda federaalka soomaaliya iyaga oo marsiiyey nidaamka s f m i s ka balse farqiga u dhexeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dowladda waa lacag dhan labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan doolar taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay islamarkaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda taasoo macnaheedu yahay xubintii dhacdooyinkana caawa waa naga inta
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowlad diiniya u soo xirtay howlwadeennada maktabka sakada ee wilaayadaasi xilli haatan ay guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah ka bilaaban doonaan qaadista sakada xoolaha nool munaasabadii gabagabada dowladaasi waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada oo uu horkacayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid isagoo halkaasi kelimad dardaaran u badneed u jeediyey howlwadeennadii dowlada loo soo xiray alxamdulilah rab alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri diin wadunya wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacdu yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wantum muslimuun jazakum allahu khayra jaza awalan alla subxaana watacaala ayaa u mahad celinaynaa allihii nicmooyin fara badan nooga nicmeeyey islaamnimadiiyo iimaanka iyo jihaadka iyo kudhaqanka shareeca islaamka ay ugu wen yihiin amnigii caafimaadkana siiyey allahaasaa u mahad celinaynaa subxaana watacaala bacdallaahi waxaan u mahadcelinaynaa ragga mas-uuliyiinta ah oo degmooyinka ka socday walaayada galgaduud iyo kaatibintooda maalmahan meeshaan ku jalab xirnaa dowro iyo tawjiihaadna ka qaadanayay maadaama runtii mawsimkii sekada ay aad iyo aad u soo dhowdahay dowra ay ahayd laga kala faa'iidaysanaayo ayagana sabraayay si fiicanna runtii ugu qeyb qaatay u shaarigay doorkoodii kaalintooda jazaakum allahu khayran sidaasoo kale waxaan macdalinaynaa maktabka gobolka oo howshaasi gacanta ku hayay oo maamulayay nidaamkeeda iyo walaayada korney wakiilka uga ahaa mas-uulka iyo raggiisaba jazaakum allahu khayran leenahay sidaasoo kale culimmadii iyo mudarisiintii daraasada meesha ka bixinaysay oo ayaga naftooda waktigooda oo qaaliga ah soo huray jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala nagu anfaco inti kheyr ah iyo wanaag ah oo maya waktigii juhdigii meesha lagu bixiyey runtii waxaad ogtihiin dowladaasi iyo kulankaasi maanta gebagebe inuu yahay aan joogno khitaamkii iyo dardaarankii inaan joogno waxaan rabaa marka inaan runtii aan ka tilmaamo sekada iyo saqrigaan aad ku aadan tihiin ahamiyaduu leeyahay muhiimad weyn ayuu leeyahay islaamka walidaalika sunnada nabigu sala allahu aleyh wasalam aad iyo aad waxay u maaragtay xoog u saartay cinaayo gaar ah ugu bixisay mowduuc ku saabsan sekada hadday tahay sekada in la bixiyo oo maaragtay lisfaro oo amar lagu bixiyo sidaasoo kale in la caddeeyo inay waajib ay tahay sekadaasi in laga hadlo qofkii sekada bixin waayo dembaga oo maaragtay iyo markaasi xukunka qaadan karo arrimahaas in la caddeeyo sidaasoo kale dadka diido sekada in lala dagaalamo oo maaragtay dowladu waa dowlata abubakar abubakar qisadiisi taarikhdiisa waa ogtihiin sida loo caddeeyay sunnada u caddaysay asnaafta sekada iyo noocyada iyo si maaragtay daqiiq ah ayaa sunnada uga hashta hadashay sekada intaasna waxay tusinayaan ahamiyada sekada ay leedahay qodobka kale waxa waaye oo ahmiyatu zakaa ina tusinayo alla subxaana wa tacaala sharaacida kale oo sharcigan ka horreeyay hadda ilaahay waa uga hadlay si ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala wajcalnaahum aimatan yahduuna biamrina وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين waxaa kale ka mid ah ahmideeda ilaah inuu ammaanay dadka u istaago sekada dadka qaadaayo iyo dadka amraayo iyo dadka shaqadaas ku mashquulsan ilaahay uu ammaanay subxaana wa tacaala waxaana ka mid ah qowluhu tacaala wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya wa kaana yaamuru ahlahu bisalaati wazakaati oo nabi ismaaciil ilaahay saas ku ammaanaya shaqadaasi faritaankaasi shaqadu maaragtay sekada in loo istaago waxaa kale ka mid ah sekada ahmideeda alla subxaana wa tacaala inuu haydaareeyey eedeeyey dhaleeceeyey dadka sekada ka tago iska dhaafo noocyadeeda kala gedisan waweylun lilmushrikiin aladiina laa yuutuuna zakaat hilaag iyo hoog waxa u sugnaaday mushrikiinta aladiina laa yuutuuna zakaat tilmaantooda waxay naqatay dadka sakada bixinaynin ahamiyadeeda waxaa ka mid ah imaamka muslimiinta oo hoggaanka muslimiinta wuxuu tacsiiraya dadka sakada fududaysto sakadaas iska fududaysto muslimiinta ah tacsiir in dusha laga saaro arintaasina runtii sunnadu ay ka hadashay xadiidkii mucaawiyatu bn xayda waa ogtihiin wuxuu yidhi nabi sala alla alay wasalam man actaaha mu'tajiran falahu ajruha wa man abaa fa ina aakhiduuha wa shadara ibilihi cazmata min cazamaati rabbina xadiiskii nisaa'i bimacnaa qofkii bixiyon ajaruu leeyahay qofkii diidana waxaan ka qaadaynaa maalkiis zakada intii laga qaado kadib waa la tacsiirayaa tacsiira laga qaadaya marka runtii shaygana qiimada uu leeyahay waxaa lagu fahmayaa sida maaragtay looga hadlo meesha islaamku iyo shareecada uu ka galo waxaan ognahay arkaanta islaamka inay ka mid tahay zakada oo maaragtay tiirarka islaamka islaamka la-aanteeda islaamka ma dhismo walidaalika zakada waad ogtihiin faa'iidada ay leedahay asnaafta oo maaragtay ilaahay ka hadlay qayb ka mid ah ama mid ka mid ah oo waaqicaga hadda aan joogno aad iyo aadna muhiim u ah asnaafta horta maaragtay xuquuq zakada lagu bixiyo oo maaragtay ay dadkaasi la tilmaamay inay zakada wax ka leeyihiin haddana maalinba iyo xaaladba mid baa muhiim ah midka maanta ugu muhiimsan saan is leenahay waxa waaye waa jihaad fii sabiilillaahi iyo mujaahidiin in la qalabeeyo in maaragtay diinta ilaahay iyo daaraha islaamka difaacooda in loo istaago dhaqaalay u baahan tahay qadliyadaasa ka mid a maanta sekada la qaadaayo oo maaragtay wilaayaadka islaamiga ah oo wakiilka ay ugu yihiin diiwaanka sekada waxa waaye daaraha islaamka iyo kudhaqanka shareecada in la difaaco maalgelinteeda waxaa ka mid a sekadaa ka mid ah meesha lagu maalgeliyo codowga islaamkana waa ogtiin walidaalika sekada waxay noqonaysaa mid maaragtay masaadirta ama dhaqaalada muslimiinta meelaha ay ka helaan oo maaragtay lagu bixiyo arrimahaas muhiimka ah oo waaweyn maantan waxaan ognahay dulmiga iyo cudwaankii codowga ay wadaan waan ognahay kufrigaas marka iyo cudwaankaas in lagu hortago maalkaasi muslimiinta lagu soo qaaday sekada ayagana maaragtay ku waajibtay meesha inaan gelino aan ku bixinno waxa waaye arrin aad iyo aad u weyn waaqacageedana taagan yahay xataa laa takuuna fitna wa yakuuna diinu kulluhu lilaahi ilaa marka gaaladii iyo codowga ilaahay laiska difaaco akhiiran waxaan rabaa inaan kasoo gebagabeeyo kelmadii dardaaran ikhwa waxaan idin dardaarmaya bacda tuqallahi subxaana wa tacaala waxaad ogaataan horta inaad ku aadan tihiin muslimiinta u aadan tihiin thakri aad iyo aad muhiim u ah oo maaragtay waxaa laydinku baahan yahay marka inaad juhdi badan aad bixisaan majaalaadka kala gedisan hadday tahay dhanka howlshoosha si degdega howshaas in loo qabto laga daadaahin wakhti badan qaadanin wakhtigeedaba haddii la gaaro si salaad wakhtigeeda maaragtay la gaaray waaya in horta howshaas maaragtay si surca ah oo dhaqsi badan shaqada loo qabto si guud sidaasoo kale in la sugo camalka shaqada sugitaanay rabtaa maaragtay arrin oo si guud marka ninka mas-uulka iyo ragga la shaqaynaayo mutaabaco badan isku warqab badan iyo howl walba meel in lagu ogyahay caaw inay meel meel lagu ogyahay haddana labaiy toban maalmo saacadood haddii la shaqeeyo labaiy toban saacadood habeenkii haddana meel inay ku xiran tahay nidaamkeeda in la sugo in lagu dadaalo hoolaha la qabanayo waa maaragtay nafley saaad ogtihiin dayacaad badanna oo maaragtay marmar la tilmaama ama la sheegayaa hoolahaasi hoolahaas shaksi aad u leedahay maaragtay hoolaha islaamka inaad juhdi badan aad ku bixiso hoolaha islaamka leeyahay noloshooda hadday tahay biyahooda hadday tahay daawadooda hadday tahay kuwarqabkooda barnaamijkaas juhdi badan in la geliyo sidaasoo kale min jihati alamaana ammaana la iska raba wax la haayo waa ammaano oo maaragtay qoorta idiin saaran ammaanadaasina inaad gudutaan oo runtii hoolaha waxaaba ka mid ah beecooda iyo maaragtay markii la gadaayo iyo arrimahaasi in la fududaysan waa ammaanaday ka mid tahay qodob kale aan dardaarmayo waxa waaye hooshaan marka mas-uulaha dhammaantood waxay u baahan yihiin asam wa daaca waana sii daran tahay shaqada marki shaqada kulaal iyo shaqa adag marka lagu jiro dad badan ay wada shaqaynayaan oo maraatibtooda iyo mas-uuliyadkooda kala gedisan yihiin in samayd dhacayn la helo min kor ilaa hoos waxa waaye in maaragtay layska war maqlo tali iyo mushaawaro inay jirto howlaha marka tasarufka fardiga in laga ilaaliyo waxyaalaha u baahan in lagu tashto loo soo celiyo ciddii markaas arrintaasi khusaydo qodobka saddexaad waxa waaye sabra loo baahan yahay dulqaada loo baahan yahay howshan howl adag waaye dhaxdiinna dadku wada shaqaysaan inaa isu sabartaan wakadaalika dadka aad wax ka qaadaysaan waa bani aadan noocyo badan maaragtay isku dhex jiro oo maaragtay jahli ah jiri karo dadka markaa in maaragtay mucaamalo wanaagsan ee, maaragtay dhaqan wanaagsan ayadoo xaqii laga qaadayo haddana dadka in laga xadgudbin oo maaragtay wax badan culeyskoodan loo dulqaado sakadii in laga qaado jazaakum allahu khayran in layska ilaaliyo dulmiga dulmi waxa la yidhaahdo in layska ilaaliyo bimacnaa wataqi dacwat almadluuma ee jirtay dadka maaragtay hoolaha laga qaadayo waa kolley waalidiin tilmaamay waa taqaanaan ninka hoole asaga saarnayn inaad muslimiinta ugu soo qaadaan liidingma dirin ninka hoolihiis uu leeyahay ayaa zakada laga qaadaa nooc laga qaadayan waa taqaanaa marka inaad wax kala saarataan zakada maaha barnaamij ijtihaad iyo fikir iyo barnaamijkaas ma arrin sharci ka dhisan waay qadii lisa saaray oo baniaadanka inay kulmeen aysa saareen maaha warkeeda aad buu u cadyahay shareecadu u cadyahay sidaasi marka inaan iska ilaalino ilaahay waxaan weydiisanayna subxaana wa tacaala inoo fududeeyo howlaha dhammaan cadowga ilaahayna ilaahay naga jibiyo oo runtii cadowga waa jabay waad ogtihiin ee, waxaad ahaydeen raggii u taagnaa thuquurtana ku jiray oo sakadana qaadayay labada gacmoodba mid shaqalaanga ma jirin ragga sakada kole waa ognahay wajazaakum allahu khayran ilaahaydan barkeeyo kelimadii meeshaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah ka faa'iidaystayaashii dowradan oo ah howlwadeennada maktabka sakada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa iyagana faahfaahin ka bixiyey dowradii ay qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إلهي سبحانه وتعالى أنكم مهدينينا naga dhigay dad muslimiin ah waxaan mahad u celinaynaa awfuudda kala duwan oo qalqaalisay haddii alle kuu roon yahay dowradan iyo gogoshaan qaaliga ah mahad baan uga celinaynaa waxaan leenahay miisaanka xasanada allah u saaro meeshaan waxaan ku qaadanay dowro qaali ah oo hadda waxaa weeyaan aana soo koobi karin oo ragu iiga dambay doona haddii ilaahay idmo Een, waxaan aniga markaa door ku leeyahay talo inaan bixiyo haddii alla yiraa taladaas waxaa weeyaan wixii aan qaadannay oo khayr iyo wanaag ahay oo laga ballamay inaan qaadanno aanan dayicin si wanaag badan oo sharaf leh oo sidii nugula dhiibay inaan u qaadanno haddii alla yiraa haddii ay tahay ammaanadii haddii ay tahay jihaadkii oo si wanaagsan nogula sheekeeyey haddii ay tahay wax walba oo halkan looga ballamay inaan qaadanno ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu nala garab galo taasna ilaahayaan ka baryaynaa waa mas-uuliyad adag xoog leh ma ahan ciyaar ciyaar waxa maaragtay ama nagula dhiibay ama nagula yeeray wax adadag waaye marka ilaahayan waxaan ka baryaynaa in maaragtay een, ilaahay uu nala garab galo ammaanadooda dadkii gutana ilaahay uu naga dhigo taas inaan qaadanno aan isku dayno marka insha allahu haddii alla yidhaahdo inaan sidaa u dadaalno ilaahay aan uga baqno een, aanan uga tegin meeshii maaragtay nagula sheega khayrkan iyo wanaaggan iyo maaragtay ballamadii een, aan qaadnay inaanan halka uga tegin een, aan qaadno la seexo weyno maaragtay inagu soo dhacdo inay culays tahay intaasna annaku aan qaadanno kelmadayga inahaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد إن إلهي سبحانه وتعالى أن أمهد عليهنا أولا وآخرا إن بعد الله يا أخيارتا إي أمردنا إيو رقا مسؤولين تاه إلهي سبحانه وتعالى دينكي سوء استاغي إيه مجاهدين تا يا أمهد عليهنا n intaas kadib haddii aan ka warbixiyo dowladda iyo barnaamijkeeda n meeshaan dowranala kuu qabtay annagoo ah mas-uuliyiintii degmooyinka gobolka galguduud maktabka sakawaadka iyo kaatibiintii iyo kaatibiintii degmooyinka gobolka galguduud say u dhan yihiin alxamdulilaahi si nadaama ayay noogu dhammaatay si nidaamsan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala noogu gebagabeeyey allaha noo gebagabeeyaan mar kale mar kale u mahad celihaynaa intaas kadib duruusta aan qaadanay haddii aan ka warbixiyo waxaan qaadanay tafsiirulqur'aan fii suurati alanfaal wa fii suurati towba waxaan kaloon qaadanay alkhafla risaalada loo yaqaano alkhafla mafhuumuhaa wa khataruhaa wa cilaajuhaa wa calaamatuhaa wa asbaabihaa wa cilaajuhaa waxaan qaadanay alidaara waxaa kaloon ku qaadanay arbacuuna fii fadli ljihaad ayaan qaadanay waxaan qaadanay althaqaafatu islaamiya waxaan kaloon qaadanay usuulu sunna waxaa kaloon qaadanay alquwa iimaaniya alquwa aliimaaniya duruustaas iyo duruus kaloo badan ayaan ku qaadanay alxamdulilaahi wax badan ayaan ka faa'iidnay ilaahay subxaana wa tacaalaan uga mahad celihaynaa ee bacdallaahi akhyaarta iyo umaradeenna soo agaasintana waan uga mahad celihaynaa annaguna waxaan qaadan doonaa biidni illaahi sida aan u qaadanay inaanu dhaqan gelinno ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu nagu garab galo sidaasna aan mataqaanaa annaga nafteennu aanu dhaqan gelinno haddii alla yidhaahdo inahaas ayaan kusoo koobi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba caawa waa naga intaas intii uu barnaamijka soo socday waxaad ku dhegaysateen qodobo muhiim ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa suurtagelinta barnaamijkan quruxda badan intaaan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جانا الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا